mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa kormeeray halka uu marayo dadaalada adag ee lagu xirayo buuqda tuulada bayaxaawe ee magaalada jowhar buuqdan ayaa dhowr jeer ku fataaday tuulada waxa ayna saameysay beeraleyda tuulada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay xiraan dhammaan meelaha uu ka fataho webiga waxaa farxad nooca maanta markayna ballantii aan fulinay oo ay hawsha socoto runtii buqdan bayaxaa waxay ahayd buq aada u weyn marka laga reebo buqdii hurwaa buqdii labaad ayay ahayd waxaa ilaahay mahaddiisa in buqdii hurwaana la xiray oo lagu mahadcelinayna shacabka beeraleyda ahaa ee arrintaas gacanta weyn ka geystay buqdii labaad degmadan jowhar ka socotay iyadana maanta hawsheedu ay meel fiican marayso waxaan rajaynayaa in meeshaas la buuxiyo kadibna shub la saaro oo si aysan mar dambo biyo ugu soo bixin marka arrin aada loogu farxo waaye waxaan ugu baaqaa dhammaan beeraleyda hirshabeelle iyo shacabka hirshabeellaba inay arrintaasi fatahaadaha waa arrinta ugu khatarsan ama waxyeelada gaarsiisa beeraleyda inaan si taxadir la ugu wada shaqayno wixii laga shaqeeyay in la ilaalsado qaar ka mid a dadka tuulada bayaxaaw ayaa soo dhoweeyey xiritaanka buuqda marka xiga waxaa mahad iskale aan u jeedinaynay wasaaradda waraabka iyo beeraha ee hirshabeelle muddo afar fasal eh ayay buqdaan bayaxaaw ayay nagu socotay marka intaasna wasaaradda ballanqaadkii ay noo samaynaysay alxamdulilah waa ka soo baxday waa lagu guulaystay marka waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay wasiirka daqare iyo isku duwaha wasaaradda beeraha maanta waa ku aad iyo aadan ugu faraxsannahay inay balantii naga qaadeen ay ka soo baxeen waa ku faraxsannahay waa u mahad celinaynay waxaan u mahad celinaa wasiirka beeraha hirshabeelle daqare haddii ilaaha hira aan u mahad celinaynaa mahad ilaah iskale waxaa maanta ku faraxsannahay buqdii nagu furneed ilaa iyo sagaal bilood oo korkayna ku socotay in jawaabtii ay naga ballan qaadeen ay ka soo baxeen oo hadda aan joogna meeshii ugu fiicneed
wasaaradda waraabka hirshabeelle wasiirka beeraha iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka iskuduwaha beeraha aad iyo aad waxaan aad uga faraxsannahay haddii aan nahay odayaasha ee tuulada bayaxaaw dhammaan bulshada kala duwan culamo awdiinka waxaan uga faraxsannahay buqdan wax badan dhibaato badan ayaa noo deysatay dadkan dad masaakiin oo beeraley ay iska ahaayeen ebel dhul ay iska tabaca jireen fasalladan waxaa dhacday afar fasal inay biyo ayna saameeyaan gurihii qaarkeedna ay dumeen dadkan dad masaakiin ay iska yihiin gacantooda ay waxba ku jirin buuqda tuulada bayaxaaw ayaa sanad kasta ku fatahi jirtay dadka tuulada iyagoona dhammaan waayi jiray dalagyadii ay dhigtaan